ilaa afartan iyo kow mudane ayaa ogolaatay go-aankii isimada ay shalay soo saareen una arkeen xal kaasoo sidoo kalena muddo kordhin u sameynaya baarlamanka iminka jira sida qoraalka isimada ku jirtay laba mudane ayaa ka aamusay markii afartan iyo kow ay ogolaadeen waxaana kadib guddoomiyaha baarlamanka cabdirashiid yuusuf jibriil uu ku dhawaaqay go-aanka baarlamanka ay gaareen maanta go'aamada guddiga beesha dhulbahante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee puntland oo ay weheliyaan kalsoonina ka haystaan isimadii go'aamadii hore soo saaray culimaadudiinta ganacsatada bulshada rayidkaa iyo qaybaheeda kala duwan waxaa ogol ugu codeeyey koob iyo afartan diidba waa eber aamus waa laba mudane kooramka golaa fadhiyaana saddex iyo afartan cod buu ahaa sidaa daraaddeed waxaan qirayaa go'aankii ay soo saareen guddiga khilaafaadka beesha dhulbahante ee khilaafka siyaasadeed iyo isimadii hore go'aamada u soo saaray oo kula jira oo taageeray culimaadeyntii ganacsatadii bulshadii rayidkale qaybaheeda kaludan sidaas ayuu ansax ku yahay kuna dhaqalgalay maanta waana go'aan gole isagaana doorashada lagu gelayaa shacabka puntland iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo doorashada sideedda january guddigii doorashadana waan ku dhawaaqi doonaa insha allah abdulakariim sida ugu dhaqsa badan go-aankan ayaa imaanaya kadib markii xalay uu madaxweynaha puntland isagana sheegay in doorashada puntland ay aadeyso nidaamkii horey wax loogu soo dooran jiray ee qabaa'ilka waxaana moodaa in go-aanka baarlamanka ay qaateen maanta iyo hadalkii ka horreeyey ee madaxweynaha puntland ay kala aadeen laba dariiq oo kala duwan iyadoo dhinac walba uu ka eegayo danihiisa u gaarka ah madaxweynaha puntland ayaa sheegay inuu ka xun yahay in uu hakad ku yimaado himiladiisii ahayd in doorashada puntland ay noqoto mid dadweynaha ay go-aanka leeyihiin
anoo u danqanaya bulshadayda anoo dareensan duruufaha ku xeeran anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya anoo garanaya waayeelkii lagu jiidaya wiiljeerka ee codaynayay anoo garanaya ciyaalkii yaryaraaya dhabarka lagu jiiday iyadoo doorashadu dhacayso anoo og dareenka dhallinyarada mustaqbalka raba waxaan aada uga xumahay go-aanaynan ku farxayn inaan qaato waxaan rajaynayaa anoo u turaya intaas anoo u turaya mustaqbalka puntland inaan halkan uga dhawaaqo in puntland siddeedda janwari doorasho dhacdo dadkay matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha lixdan lixda kale lahaa dadkooda ay soo doortaan go-aanka maanta soo baxay go-aanka maanta soo baxay maaha go-aan u hiilinaya bulshada reer puntland hadday waayeen inay qof iyo cod ku doortaan qofay raalli ka yihiin ha soo doortaan waxaan halka uga dhawaaqayaa inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanaya inay lifaaqa soo saaraan waxaana insha allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray guddigii hawshaas maamuli lahaa waxaan u rajaynayaa puntland nabadgelyo waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ee ay sii socon doonto wakhtiga ku nuux muuse birjeeb v o a garowe